ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare iyo weliba uuse ku qeyb galay munaasabadda shaacinta natiijada sideeda kun ee macalimiinta dowladda gaadatay oo si toose laankagebagabay wasaaradda walbarashada hidayo tacliinta sare munaasabada daafurk waliba ku qeyb galay macalimiin wasiire iyo weliba bulshada qeybo shashaldoogan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi bare iyo weliba uuse tilmaamay in hadafka xukuumaddiya iyo horumarinta walbarashada waaniyo muhiimee ta in korlangaada tayada owlaada walbarashadiyo waa geedi dheer oo steebkii ugu horreeyay hadda aan qaadnay wey oo kumanaan miles aynoo dhiman yihiin marka taas waa mid laakiin waa guul oo mar haddaan tallaabadii ugu horreysay bilownay waxay horu dhactahay inaan tallaabooyin kalena aan soo wadno marka waxayna sugayaay markaad fiiriso iyo suu geedigu u dheeryahay waad cabsan caajis ayaa ku gelaya laakiin haddana in markii ugu horreysayba aan niri saddex kun oo macallin baan shaqaalaysiinaynaa sannadaha soo socdana rajo badan iyo wanaag badan baa muuqda markaa inaan geedigaas si deg dega u guurno oon tallaabooyinka hore u qaadno oo aan halistaas soo afjarno ayaan rajaynaynaa haddii ilaha idhahdo dhinaca kale markaad fiirisana ayadana waxaa jira aragti kale oo cabsi badan oo ah dhallinyaradeenii oo iskuulla kasoo bartay ka soo baxay oo jaamacada ka soo baxay oo siday wax ku soo barteenba ilaahay og yahay duruufo ad adag wax ku soo bartay oo dee markay haddana soo dhammeeyeen wixii ay soo barteen oo ay jaamacadihii ka soo baxeen haddana laamigii iska fafadhiya dhinaca kale wasiirka wasaaradda walbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya faarax cabduqaadir ayaa dheenshey ku hadlay sadalan ka shaqeeya doona xaruma walbarashada dadka waxgaradka ah iyo siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta iyo dadka deegaanada matala haddii aada doonaysaan deegaankiinu in macallimiin dowladda eegeyso waa inaad ka qayb qaadataan diyaarinta xarumihii macallimiintaas ay ka howlgeli lahaayeen dadka aada matashaan ee aada jeceshihiin haddaad qabiil u jeceshihiin iyo haddaad deegaan u jeceshihiin iyo haddaad xil u haysaanba maanta hiil bay idinkaga baahan yihiin inaad xarumihii waxbarashada aada u diyaarisaan annaguna inaan macallimiinta u diyaarino ayaynu ka shaqaynaynaa